madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane shariif sheekh axmed iyo wafdii hogaaminaya oo magaalada london uga soo qayb galay shirkii looga hadlayay arrimaha soomaaliya ee la qabtay saddex iyo labaatankii bishan ayaa ka soo degay gegada dayoodaha caalamiga ah ee aadan cabdulle cusmaan aadan cadde iyadoo garoonka diyaaradaha aadan cadde si ka bedelan xilliyadii hore loogu soo dhoweeyey wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaana soo dhoweynta wafdigaasi ka qayb qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo ay ka mid ahaayeen wasiiro xildhibaano saraakiil ciidan iyo boqolaal dadweyne ah oo ka kala yimid degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir kuwaasoo ay horkacayeen guddoomiyeyaasha lix iyo tobanka degmo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane sheekh shariif sheekh axmed ayaa garoonka salaasharaf uga qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyadoo baandada muusikada baanbayda xoogga dalka ay iyaguna u garaaceen astaanta qaranka madaxweynaha ayaa midnuu salaamay dhammaan dadweynihii ku soo dhoweeyey garoonka waxa uuna shir jiraa'iduu saxaafadda ugu qabtay garoonka aadan caddi ku sheegay in guulo la taaban karo laga gaaray shirkii london isagoo ugu habaliyeeyey ciidamada qalabka sida ee soomaaliya guulaha ay ka gaareen dhinaca ammaanka sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane shariif sheekh axmed ayaa ku amray saraakiisha ciidamada qalabka sida inay maxkamad soo taagaan cid kasta oo ay ku helaan fal dembiyeedyo marka hore waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo soo dhoweynta marka labaadna waxaan rabaa in laga hadaleeyo shacabka soomaaliyeed oo guulaha iyo horumarka laga gaaray dhinaca amniga iyo guulaha laga gaaray dhinaca siyaasadda gaar ahaan shirkii london oo aan aaminsanahay in haddii aan dadaalno guulo ka waaweyn la keeni karo waxaan rabaa shacabka soomaaliya naga hamilayo guulahaas oo dhan dabcan in halkan la soo gaaro rag iyo haween badanaa usoo dhintay howlo badanaa ku baxay haweenay meelna lagu soo jeeday marka inaan ilaashano guushaas waa mas-uuliyadana saaran hadda dhulka la qabtay ama gobollada laga qabtay ama magaalada muqdisho laga qabtay waxaa ugu muhiimsan oo noo yaalla inay dareenaan shacabka soomaaliyeed isbeddelka nabadda iyo dowladnimada sidaas darteed ayaan rabnaa inaan la bardaarano ciidamada qalabka sida inay ilaaliyaan shacabka naftooda iyo maalkooda iyo sharafkooda inaysan marnaba iloogin waxay u dagaalamayaan inay yihiin inay xoreeyaan shacabka soomaaliyeed intaas waxaan rabaa inaan raaciyo saraakiisha ciidamada meel kastoo joogaan waxaa la farayaa ciddii dembi geysata in maxkamad la taago si loo ilaaliyo nabadda waxaan u sheegaynaa marka cid kastoo isku dayaysa inay carqalabayso horumarka iyo guusha inay waajib ku tahay dowladda inay tilaabo ka qaado fulinta amarkaasna waxaa iskale saraakiisha ciidamada oo laga rabaa inay fuliyaan marka meel kasta waa inay noqotaa nabad meel kasta waa inay noqotaa si sidii loogu talagalay kadibna insha allah waxaa la gudagudagili doonaa dhismada iyo maamulada madaxweynaha soomaaliya mudane sheekh shariif sheekh axmed oo wax laga weydiiyey inay wadahadalla furi doonaan maamulka somalilan la magac baxay ayaa sheegay inay farxad ahayd in ay ka soo qayb galaan shirkii lagu qabtay magaalada london oo ay isugu yimaadeen dhinacyada soomaalida waxa uuna tibaahay madaxweynuhu in somalilan ay sheegtay inay goonisu taagayso wixii ka dambeeyey burburka hase ahaatee waxa uu hoosta ka xariiqay madaxweynuhu in wadahadallo ay bilaaban doonaan lagana shaqayn doono sidii soomaalida la isugu keeni lahaa
shirka soomaalida annaga waxay noo ahaaday fursad weyn iyo farxad maxaa yeele sida aad ogtihiin soomaalidu waa dad midaysan arrintan hadda mataqaana dhacday somalilan inay dhahaan gooniisutaag ay sheegaanna waxay ku dhacday burburkii kadib marka annaga mar walba waxaan guurdaraynaynaa in soomaalidu wada hadasho shirka intaan joognay fursadaan isu helayna laakiin fadhi dheer oo la qaado kara ma jiro maxaa yeele waxaa jiray hawl fara badana meesha tiilay laakiin waxaa laga shaqay doonaa in la wada hadlo runtii madaxda somalilanna hadal wanaagsanna meesha waa ka jeediyeen waxayna muujiyeen inay mataqaanaa diyaar yihiin in soomaalidu wada hadasho sidii loo heshii lahayna laga wada shaqeeyo ammaanka magaalada muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey iyadoo dadweyne aad u fara badan oo isugu jira haween labisan dharka hiddaha iyo dhaqanka dhallinyaro iyo weliba odayaal waxgarad iyo aqoon-yahaano ay soo buuxdhaafiyeen waddada isku xirta garoonka aadan cadda ilaa iyo madaxtooyada soomaaliya madaxweynaha soomaaliya oo ay ooliyeen ku-sidaha ra-iisul wasaaraha ana wasiirka beeraha iyo mas-uuliyiin kale ayaa socod luga ku soo maray inta u dhexaysa masjidka weyn ee isbahaysiga islaamka iyo madaxtooyada villa soomaaliya dadweynaha reer muqdisho ayaa wacdaro ka muujiyey soo dhoweynta wafdiga madaxweynaha soomaaliya kuwaasoo si weyn u taageersanaa qodobadii ka soo baxay shirkii looga hadlayey arrimaha soomaaliya ee dhowaan lagu qabtay dhinacyada soomaalida magaalada london ee dalka ingiriiska